halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
waad salamantahay dhegeysta kusoo dhowo markale barnaamijka kulanka waalidiinta barnaamijkan ayaan waxaan cagta ku saarnaa oo aan dhegeysta kugu siinaa nasiixooyin iyo hababka ugu fudud oo aad waalid ahaan u siini karto carruurtada bilowga ugu wanaagsan ee nolosha sirta dhabta ah ee cunida cuntada caafimaadka leh ee nafaqada isku dhelitiran waa in aad xadado kalooriga cuntadaada si aad isugu dhelitirto tamarta aad isticmaasho iyo midda aad hesho haddaad cunto mise aad cabito in ka badan jirkaaga inta uu u baahan yahay miisaanka ayaa kugu kordhaa waayo tamarta aad adeegsanin buruur ahaan ayaa loo keediyaa haddaad cuntada iyo cabitaanka aad isku yaraysana miisaanka ayaa kaa go'a waxa weeye inaad caruurtaada siiso cunooyin noocyo badan oo aad hubsato in ay helayaan nafaqada isku dheelitiran oo jirkoodana helayo nafaqada uu markaasi u baahan yahay ila jaanqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maanta barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah doctor cabdi shucayb oo ah dhakhtar caafimaad guud oo ka howlgala caasimadda nairobi kulanka waalidiinta waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada laga yaabaa inaad leedahay su-aal ku saabsan waalidnimada oo aad jeclaan lahayd mid ka mid ah khubaradeena inuu ka jawaabo ama laga yaaba inaad haysid nasiixooyin caawin kara waalidiinta kale xusuusnow kani waa barnaamijka kulanka waalidiinta ee adiga lagugu talagalay sidaasi darteed hobso inaad nagala soo xiriirto facebook ee kulanka waalidiinta ama noogu soo diro fariintaada whatsapp lambarkuna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa oorahdaada iyo afkaartaada dhegaysta hayloobin waxaa inoo xiga barnaamijka sisima shiko sheeko isla hadda la soco si aad u dhegaysato barnaamij kale oo xiise iyo xamaasad xambaarsan adiga iyo caruurtaada maanta barnaamijka sisima sheeko sheeko waxaa ka mid ah waxyaabahay caruurta ku maqli doonaan hagaag barnaamij aad u xiiso badan dabcan waa tahay ka hor intaanan wax ka weydiinin doctor cabdi shucayb barnaamijkeena maanta aan wada dhagaysano sida ay uga falceliyeen waalidiinta bariga africa waan weydiinay iyaga caruurtooda cunto nooce ah ayay jecel yihiin markay da-doodu u dhexayso saddex ilaa iyo sideed sano waana kuwan jawaabahooda ilmiheygu waxa inta badan ay aad u jecel yihiin hilibka digaaga tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin subaxa oo kaleeto qoracda in ay ku cunaan hilibka tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin casrida oo kaleeto marka ay soo kacaan shaaxa in ay ku cabaan
ilmaha xilligaas waa xilliga laga taxdiro ama waa xilliga ay korayaan ay u baahan yihiin in la gooni lagu hayo waxa si aad ugu fiican in la siiyo u haboon waa cuntada qudaartay u badan tahay caanaha iyo xanaanad gooniya oo si gooniya loo ilaaliyo caruurta waxa ay jecel yihiin midda koowaad waxaa weyaane oo aad ay u jecel yihiin waxaa weyaane caanaha caanaha aad bay u jecel yihiin waxaa kaleeto ay jecel yihiin kalluunka malayga waxaa kaloo ay jecel yihiin sareenta waxaa kaloo ay jecel yihiin ukunta iyo caanaha xitaa loo yaqaano yogaadka aad bay u jecel yihiin iyo khudaarta sida cambaha tufaaxa dhammaan aad bay u jecel yihiin intaas caano fiyaasi ama baasto ani cunto nafaqa ciyaalka waxaan siiyaa daadooda udhexeysa saddex ilaa iyo sideed jir kaaroodka la shiide viyaasiga la boondeeye viyaasitaamka oo nafaqada ilmaha jirkooda dhiseyso jirkooda bucbuc ka dhigayso oo suurad quraxsan u yeeleysa ciyaalka iyo boorashta iyo cabitaanada oo furuudka ah furuudka liinta sidoo kale waan siiyaa waa tahay doctor cabdi shucayb kusoo dhow barnaamijkeenna maxaad kaga falcelinaysaa afkaartaasi waalidiinta oo cuntooyin nooce ah ayaa ku haboon caruurta in la siiyo cuntooyinka ugu haboon waxaa waye horta cunto ma arkino oo inay ahaadaan la rabaa waxyaabaha dufanka inay ku yaraadaan cuntada inayna waxyaaba sokor badanna inay ku yaraadaan cuntada maaragta yaa loo baahanya ilmaha markay korayaan waxyaabaha marka u haboon sida hadda ma arkino aroortii hore quraacda oo kale in caano oo loo faat caano oo yani faatka ku yaryahay in la siiyo sida borj uujida oo kale aad bay u fiican tahay ilmaha markay yaryihiin waxyaabaha maarkana hadda anaga markaan halkaan joogno maaragtay oo la siini karto sidii maarkino mukatiga oo ka breadka oo kale oo u fiican yahay waxyaabaha maarkino aad zaaid uga dadaalaysa ilmaha maarkino inaan siinin waxyaabaha aan junk food dhaandhaan oo kale ilmaha waxba nafaqa aan jirkooda aan u geenaynin oo maskaxdooda waxba aan kordhinaynin ka yarayna cuntadooda intaad karayso iyo waxyaabaha maarkino
mararka qaar waxaanu aragnaa caruur nafaqo la-aan ah oo bidhaan xun iyo qaar aada u cayilan oo miisaan weyn maxaa dhaliyaa kiisaska noocaasi oo kale ah maxay samayni karaan waalidiinta si ay uga ilaaliyaan caruurtooda noocyadaasi horta kuwa caatada ah inta badan cilado keenaa jira ciladahaas haddii maarkino xanuun oo ilmahan ay ku dhasheen hadduu ahayn inta badan haddii cunto maarkino in ku filan ay helaynin haddii maaragtay biyo iyo maarkino caafimaad dari iyo maarkino nadaafad dari oo kale ay maarkino ku jiraan cuntadii iyo nafaqadii maarkino iyo jirkooda maaragta waxba saas kuma kordhayo waxyaabaha kale maarkino poor health services oo kale keenaan waayo ilmaha maarkino caatan ay noqdaan haddii maarkino maamooyinka advice fiican aan la siinaynin xagga cuntada iyo nafaqada u fiican ilmaha marka xagga maarkinoo ilmaha markinoo si xad dhaaf oo maarkinoo u buurin ayagana haataa dhibka inta badan haddii oo waxyaaba maarkinoo genetic aan ahayn oo maarkinoo barkood genetic maarkinoo causes baa iska jira waxyaabaha maaragtay haddii ilmihii active ay ahayn oo iska maaragtay oo mar kastaba iska guri iska jijiifaan waxyaabahaas ayaa maaragtay cunto badan la siinaya xad dhaaf ah wixii haddii maarkinoo program ay ku soconin waxyaabahaas inta badan ilmaha maarkinoo sababa inay si xad dhaaf u buurtaan ayagana active marka jirko korahaya mogtahay inay very active ahaadaan baa loo baahanya mar kasta soo maa fahmi haddii mar kasta ilmihii iska jijiifaan t v waxaas ay iska fiirsanayaan cunto ay cunayaan oo cuntadiina xaddhaaf oo kale ay tahay si xaddhaaf bay u buuranayaan oo maarkino ayagana marka maskaxdooda iyo maarkino caafimaadkooda guud wax weyn baa maarkino ka halaabmaya waxyaaba marka maalidiinta laga raba waxaawaaye inay rutiin fiican ilmaha usuubiyaan oo maaragtay cuntayaasha nafaqada leh inay mar kasta siiyaan ilmaha ilmihii inay si fiican active ka dhigaan oo maarkino oy mashquuliyaan intay karayaan waxyaabaha kale maarkino loo baahan yahy waxaawaaye waxyaabaha cuntayaasha oo nafaqada badan aan lahayn oo iska xun oo waxba jirka aan ku kordhinayn sida junk foodska waxaas ilmaha inay ka ilaaliyaan waxyaaba badan oo kalena iyadana oo cuntayaasha ilmaha maaragtay u encourage karay sida hadda advertska cuntayaasha zaaid u farfaaliya waxaaseyto ilmaha maarkino waxay sababi karaan inay si xaddhaaf cuntada u cunaan waxyaabahaas ayagan in in laga ilaaliyo ama si fiican ma arkino loo tababaro cuntada nafaqada leh siday u caawaysaa caruurta waxyaaba badanaa ka sacidaysaa ilmaha horta si fiican bay u korayaan maskaxdooda si fiican bay u kori maskaxda specially qeybaha ma arkino qofka maaragtay oo wax ku fahmo oo memoriga iyo wax kasta ma arkino control kulli qofka markay nafaqadiisa ay si fiican u fiican tahay si fiican u shaqeeyaan marka ilmaha iskuolkii very bright bay ku ahaanayaan psychologiya marka ilmaha si fiican bay u korayaan mustaqbalkoodana aad buu u fiicnaanaya mar haddii si fiican ilmaha ma arkino loo nafaqaynayo oo si fiican ma arkino arrimahooda lala soconayo waa kuwee cuntooyinka nafaqada leh ee ku habboon in la siiyo caruurta da-dooda u dhexaysa saddex ilaa iyo sideed sana cuntayaasha maarkino wixii oo nafaqada leh horta inay fruits iyo vegetables ay lehan fresh vegetables iyo fruits cuntadas inay ku jirto waay caanaha oo kale waad siini kartaa saddexda waqti caano oo faat badan aan lahayn waxyaabaha maarkino hilib iyo waxaasita maarkino cuntayaashood ugu dar kartaa bariiska iyo waxyaabahaan caadi anaga soomaali haddaan aan isticmaalno haddii hilib yar uu la socdo caanana aad la siinayso fruitsna aad la siinayso wixii difaacooda hagaajin lahaa wixii jirkooda dhisi lahaa o dhan weelayan waxyaabaha kale ma arkino ilmaha maaragtay inaan maaragtay ayagana aan barno la rabo oo caafimaadka u fiican waxaayo biyaha ma arkino biyo cabitaanka waxyaabaha anaga soomaali haddaan nagu dhibka aanta badan waaye marka haddii ilmihii biyo la baro cuntayaasha ay si fiican ma arkino saddexda waqti ay u cunayaan cuntayaashan inay xaddhaaf ahaadaan maaha ilmihiin aad si fiican u train garayso oo inay active ahaadaan maaragtay caafimaadkooda mar kasta aad ba u fiicnaanaya mararka qaar waxaanu aragnaa waalidiin ku dhibaatooda cunto siimada caruurtooda oo waxay ku khasabtaa inay cunto ku barbaryaan mise ugu hanjabaan maxay samayni karaan waalidiintaasi ee wajaha dhibaatooyinkaasi noocaasi oo kale ah kuna carqaladaysan cunto cunida ubadkooda waxyaaba badanaa ma arkino la rabaa inaad suubiswaalid haddaa tahay ilmahan horta waxyaabaha ma arkino cuntada maaragta hor istaagayo waxyaabaha hadday jiraan oo oo zaaid u mashquuliyo horta inaad ka yarayso waxyaabahaas oo kale hadda haddii waxa t v-ga oo kale oo kale haddii cunugii zaaid isku mashquulina saad oga distract ood ood maarkina ood maaragta oga jeedin lahayd inaad isku daydaa la rabaa adoo aqli isticmaalayo adoona hataa waxyaaba maarkino ballanqaad waxaas aad suubinin oo barkood yara qaldan waxaasa lagu gada hadda saas suubiso ama dhakhtar cirbada lagu soo dura hadda waxaan suubinaysa adoo waxyaaba noocaas oo kale maarkino cunugii aad kaga nixinin inaad aqli u isticmaashaa laga rabaa cuntayaasha marka maarkino haddii oo cunugii si fiican maarkino loola sasabo oo maarkino oona maaragtay xoogaho maaragtay loo kala zaaid aan loo kala dheereyn laakiin cuntadii hataa waqti ilmaha barkood waxyaabaha maaragtay sababa barkood hataa inay diidaan waxaaweye cuntadii markay sugahayaan inaad waqti ku yara qaadato adigi u keeni lahaa waxyaabahaas badi inaad maarkino aad ka ilaalisaa lagaa rabaa mar kale waxaa jira waalidiin qaar oo ubadkooda siiya cunooyinka qashin qashinka ah ee sida jibsiga iyo wixii lamid ah maxaad ku talinaysaa wallaahi aad bay u xun tahay junk foodska maarkino maskaxda wax weyn u dhibo waaye qofka baniaadanka maskaxdaasayto mar haddii si fiican u hagaagayso iyo caafimaadkiisa guud iyo wax fahamkiisa iyo fikirkiisa oo dhan maarkino aada u fiicnaanaya waxyaabaha maarkin oo memorigiisa iyo wax fahamkiisa o dhan maarkin hagaajiso iyo zaaid maarkin u nusqaamaysaa cunugii marka wax fahamkiisa iyo ogaalkiisa wixiiso dhan haddii hoos aadaan waxay macneynaysaa iskuulkii inuu maaragtay si fiican waxbuu qabsan waayo waxyaabay uu sotowidii oo dhan ay ka dhuntaa saas hadday noqotana cunugii marka moraalka baa ka dhumaya caafimaadkiisa guudna maarkin hoos buu sii aadiyoo si qaab daran buu noqonaya marka junk foodka inta badan maarkino ma u ficino ilmaha intay ka yareyn karaan ha ka yareeyaan hadday maarkino ay ka joojin karaan ina sida u fiican waay lakiin hadday ka yareyn karaan intay ka yareyn karaan maarkino inay cuntada ka yareeyaan inay isku dayaan waay hagaag haatanna su-aalaha iyo falcelinta dhegeystayaasha dhammaan gobolada kenya dhegeystahani waxa uu leeyahay cunugayga saddex jirka ah wuxuu aada u cunaa carada maxaan sameeyaa si aan uga joojiyo dabeecadaasi horta ilmaha carada cuno waxyaaba badana maarkino u geysani karo haddii oo maarkino cunugan maybe dhiiggiis uu hooseeyo waxaa la dhahay pika ay develop gareen oo maarkino ku jiida carada iyo waxyaabahaas inay cunaan specially iron ironka hadduu jirkooda ku yaryahay haddii taas ay jirin waxyaabaha maarkino cunugii haddii waalidkii uu danka haynin oo uu ka mashquulsan yahay uu ka warhaynin waxyaabaha maarkino sabab cunug ilmaha markay yaryihiin wax kastaba inay afka iska gashadaan waa iska caadi marka caradaas waxyaabaha horta oo fitamiinka ah ee fruitska oo jirka maarkino waxaas inuu cunugaas aado horta jirka cunug ugu dadaal fresh fruitska iyo waxaasayto si fiican usii mar haddii oo caafimaadkiisa okay u yahay adigana maarkino oo si fiican ishi ugu hayso cunugaada maarkino waxyaabahaas kuma dhaqaaqaya haddii maarkino uu cunugii carada iyo waxaas cuno waxyaaba badan baa u imaani kara wax oo maarkino dhib weyn hata u gaarsiini karo haddii calool xanuun ay tahay haddii dibiri ay tahay haddii ay tahay goryaan ma arkino maraha birkood haddii hataa wax ay ku dhex jiraan hataa caradaas iyo hataa inay indhaxeerada hataa maarkino dib u geystaan oo calooshii maarkino is xirto oo cunugii khatar uu galo yay sababi karaan marka in ma arkino waalidka maarkino ilmahaas oo kale ah inay si fiican war oga hayaan oo maarkino
etoobiya dhegeystana waxa uu leeyahay inta badan dadka ku nool baadiyaha mise miyiga ma haystaan cuntooyin nafaqa leh maxaa ka garab dhow oo ay markaasi ka heli karaan nafaqada la doonayo sida tuulooyinka iyo baadiyaha iyo nafaqada leh oo isticmaali karaan oo ilmaha maarkin oo siini karaan waa caanaha oo kale caanaha ayaa horta waa complete diet sidoodaba haddii oo fruits iyo waxaas maarkin oo greenska ay heli karaan
jabuuti dhegeystana waxa uu leeyahay cunugayga si weyn waxa ugu kordhay miisaanka iyo culayska oo aad ayuu u caylay waxaana ka cabsi qaba caafimaadkiisa maxaan sameeyaa si aan uga jaro miisaanka oo caafimaad u lahaado cuntayaasha horta maarkino waxyaabaha maarkino weydka yaraynayo high protein diet oo siinaya cunuga waxyaabaha maarkino cunuganito ku jiidayo horta cunto badan inuu cuno iyuu ka ilaalinaya waxyaabaha kale waxaa cunuganito inuu active ahaado cunuga mar hadduu active yahay wixii oo suuq jirkiisa fulla ay energy bay isu bedelayaan wmaarkino baruur ma fuulaysa jirkiisa cunuga mar hadduu active yahay jirkiisa wixii oo adkaynayo badanaya maogi baruurku ma badnaanayso lakiin cunuga hadduu wax iska jijiifu yahay cunto un iska cunayo iska jijoogo maanta o dhan waxaa waaye waxyaabaha maarkino sababay cunuganita inuu baruur badan ay fuusho uu zaaid u buurto dhegeystaani soomaaliya waxa uu leeyahay cunida nafaqada leh siday uga caawisaa canuga kubca maskaxdiisa cuntayaasha caadiga un ah buu siinayaa sidii la rabo un adequately yani qiyaasta la rabo haddii cuntayaashii si fiican maarkan cunugu balans gareeyo hilibkaasi waxaas ay ku jiraan bariiskayana waxyaabahan aan siinayn ilmaha iyo caanana uu siinaya saddexda waqti cunugiina uu active yahay maskaxdiisa aad iyo aad ba markastaba maarkin ay u hagaagi laakiin cuntadii hadday balance dhaheen waxyaaba badan especially hadda maaragtino fruitska vegetables waxyaaba maarkino badan oo maarkino maskax developmentkeeda maarkino hagaajinayo dhanaa ka maqnaanay haddii cuntadiisa ay ku jirin cunuga si wanaagsan dhegayste waanaga intaasi naga maanta balse halkani ku ekow dhegayste waayo sasemi sheeko sheeko ayaa hadda inoo xigta barnaamijkani waad ku mahadsantahay doctor cabdi shaceeb kasoo qaybgalkaaga barnaamijkeena maanta adiguna dhegayste waad ku mahadsantahay lajaanqaadkaaga iyo su-aalahaagaba intanan hawada
xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa dantaada iyo madaxaaga toonna lagama boodo murtidan macnaheedu waa waa in qofku aanu dayicin wixii dantiisa iyo maslaxaddiisu ay ku jirto ahamiyad gaarana uu siiyo sidaa darteed waalidiinta waa in ay la socdaan waxa carruurtooda dhibaato u keenaya sida cuntada ay cunaan iyo ilaalinta caafimaadkooda waayo haddii aanay sidaas samaynin waxaa dhalan karta in dhibaato caafimaad ku timaado sababna u noqoto murugo iyo kharashka baxa si wanaagsan toddobaadka soo socda waxaan yeelan doonaa barnaamij kale oo aad u xiiso badan kulanka waalidiinta waxaana uga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay inaad si dhow u barto ubadkaaga nadaafadda shakhsiyaed jirka aadanaha ayaa leh goobo jermiska keena xanuunada iyo kudulnoolayaasha ay ku kubcaan kuna tirabataan waxaa ka mid ah makhaarka qofku hadduu dhowro nadaafadda waa hubaal inaad ka badbaadin kartid caruurtaada xanuunada ka dhasha nadaafad darada maxaa ka mid ah arrimaha adiga aad isku gaftaan caruurtaada xagga nadaafadooda waxaan rabnaa inaan maqalno adiga afkaartaada dhegaystay fadlan nagala soo xiriir lambarkeena whatsapp ee plus labo shan afar toddoba saddex labo ewer saddex labo toddoba saddex sagaal sidoo kale barteena facebook ee kulanka waalidiinta oo halkaasi inagu reeb fariintaada ilaa iyo kulanti damboo xiise leh macsalaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
saaxiibayaan kusoo dhawaada barnaamijkii sisima sheeko sheeko waxaanahay beer waxaa kaloo halkan igu helay saaxiibadayda kale erni biko iyo elmo maantana waxaan ciyaari rabnaa tartanka boodboodka haa haa qof walbaana ka mid a hallig waa ku boodboodo ilaa gidaarka aniga iyo beerta ugu horreynayna waxaa ku xiga elmo iyo abi elmo wuu ka helay magaca ciyaartani kow labo saddex bood
bootin waxaan eernay si wanaagsan ayaad noo tababaratay gidaarkana dhaqso ayaan ku wada gaaranay haye aan dib u laabano bilow haa waa samaynay haye elmaya biku waa markiinnii kow labo saddex alla sidaa haye markan waan samaynayaa waa diyaar biku ilmo ayaa ku bari daawo ilmo hallo kor u qaad hadda jilibka kala qalooxi marka bood waan sixilaa ahay balse waan isku dayayaa diyaar kow laba saddex bood xagaag way kan biku labood elmo waada wadaa fikrad wanaagsan elmo aan isku dayno waa diyaar biku ma boodi kartid haa allah balse ha niyad jabin isku day mar walba waayo waxaad ku baranaysaa adkaysiga haye saaxiibayaal ma noo sheegi kartaan howlaha aad adkaysi ku fuuliseen
ha sida artika loo sawro guriga si fiican u hagaajin karaa tadahaydii sida maalintaasa sida loo maadaama daranayo inaan wax akhrista si joogta u sameeya sida artiga loo sawro waa si wanaagsan biku isku day marar kale u celceli sii wad biku waad gaaraysaa alla way adag tahay halluu laguma istaagi karo allah biku waad yaro baqday isdeji gacmahaaga caloosha saar neef deerna qaado kale haya way kan waxaad xitaa gacanta qabsan kartaa elmo haddii aad rabto biku dabadeedna elmo iyo biku way isla boodayaan allah ma aragtaa saddex jeer ayaan booda adkaysigu waa iskuday iyo ku-celcelin joogtaa si aad u gaarto hankaaga iyo hibiladaada haye markan waan samaynayaa si wanaagsan biku waad la soo qabsanaysaa halkaa ka sii wad waad mahadsantihiin dhammaan sidaad iiga caawiseen tababarkayga soo dhowow aan sii wadano ciyaarta ugu horreyn waxaanu hayaa su'aal eern si wanaagsan alla damaashaadka aad baan u jecelahay waa maxay su-aashaadu biku waxaan rabay inaan ogaado asxaabta kale habka ay wax u bartaan waa waa waa su'aal aad u qiimo badan hadda ayaan jawaabteeda idiin keenayaa saaxib yaal waan idin salaamay waa eerni iyo sisimi sheeko sheeko waxaan ku suganahay garoonka kubadda kolayga waxaan u jeedaa hal qof oo ciyaaraya aan weydiiyey su-aashayda oo ahayd sababta uu keligiis u ciyaarayo waan ku salaamay waxaan ahay eerni oo ka socda sisimi sheeko sheeko maxay tahay sababta aad keliga u ciyaaraysid aawayse kooxdaadii kale waa waa waxay u eg tahay inay aad u adag tahay in kubaddan lagu rido kolayga bal aan halka mar labaad sida aad ugu ridaysid allah waad ku ridi gaartay wax yar ayaa u jirtay inaad ku ridid kolayga si wanaagsan marar badan ayaad ka guultaraysatay oo aad gees marisay balse ugu dambaystii waad ku guulaysatay waa maxay sirta guushaadu wah waa hambaliga marnaba maadan ahayn mid ka niyad jaba yoolkiisa khayr baa kuu rajaynayaa
waan idin salaamay oo aniga aadaya barnaamijkeena sisimi sheeko sheeko ku soo dhowaada xarabkeenna maanta xarabkeenna maantana waa da waxaa looga dhawaaqaa da sida debi saaxiib ayaa laanaga intaa xarabkeenni maanta haddaba kulanti dambe xiisa leh ma maqasheen xarafka maanta xarafka maanta waa da balaan aragna xaraf kaloo ka bilowda da sida doon maxaa kaloo ka bilowda xarafka da aan fakirno dameer haa doon waxay sidoo kale ku bilaabmataa da haddaba maxaa kaloo ka bilaabma daa biku hagaag ilmo iyo biku maanta waxay barteen xarafkii maanta sidoo kale idinkana markiina waa ka fikiri kartaan wax kaloo ka bilowda xarafka da
waan idin salaamay carruure waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadli doonta sida dadka loo caawiyo waxaana rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan haddaan haddaan aragno qof dhibaataysan oo aan xalin karin caqabadihiisa oo aan xalin karin oo aan xallin karin mushkuladiisa inaynu u tagnaa oo aynu weydiinaa hobay waa inaynu weydiinaa dhibka haysta hobay waa inaynu ka caawinaa waxa haysta hobey hobey waa inaynu caawinaa qofkaas hobey hobey waa inaynu caawinaa qofkaas
waana idin salaamay saaxiibayaan waa xilligii ciyaartii beert ma doonaysaan inaad ila ciyaartaan haa beert waa si wanaagsan hawl wacan aan ku haysnaa haddaba alifbeetada diyaan ma tihiin si wanaagsan haddaba bilaaba aad bay xiise u lahayd runtii mar kale runtii waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo maad ah hadda aan aragna abi waxaa inoo hayso iyo barnaamijkii xarabka maanta
waan idin salaamo aniga abi tiradeenni maanta tiradeenna maantana waa sagaal haddaba saaxiibayaal aynu wada tirinna koow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal saaxiibayaal tiradeenna maanta waxay ahayd sagaal haddaba sidaas iyo nabadgelyo
si wanaagsan beko haya asxaabta si wanaagsan beko haya saaxiibayaal idinkana saaxiibadin waad la tirin kartaan koow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal sida ay samaysay beko waad mahadsantihiin diyaar ma u tahay sheekada ilmow maanta haabe ilmo sheekada aad ayuu u xiisaynayaa hagaag beri hore waxaa jiray saddex carruur oo saaxiiba ahaa oo ku wada noolaa hal meel magacyadoodana waxaa la kala dhihi jiray cali aamina iyo luqmaan maalin maalmaha ka mid a luqmaan ayaa wuxuu u yimid aamina iyo cali wuxuuna ka codsaday inay la soo booqdaan beerta xasan xasan waxay isku fasalahaayeen luqmaan beertuna waxay u dhoweyd webiga waxaana laga heli jiray tufaax aad u macaan hagaag waalidiintooda ayay u sheegeen inay booqanayaan mid ka mid a asxaabtooda markii ay cabbaar socdeenna waxay gaareen meel aad u qodxa badan waxayna ku fekereen talow qodxahan ma dhaafaynaa mise weyna mudayaan maya aabe waxay keeneen qorshe ay ku nadiifinayaan waddada ayna kaga gurayaan qodxaha wayna sii wateen safarkoodii haa wax yar markii ay socdeen waxay soo gaadheen dhul aad u cagaaran oo uu daaqaya ari cali ayaa ka baqayey ariga wayna ku adkaatay inuu waddada ka gudbo balse saaxiibadii aamina iyo luqmaan ayaa waxay ku booriyeen in uusan ka cabsan ariga maadaama uusan arigu dhibaatayn dad taasina waxay u fududaysay inay waddadii ku maraan si dhib la'aan ah haa wiilkaygii markii ay cambaar socdeen ayay waxay arkeen tulad geela oo meel daaqaysa balse markaan kulligood waa ay wada cabsadeen haa runtii geelu aad buu u waawen yahay balse waa la dhaqan karaa elmo geela waxaad si dhaba u arki doontaa markii aynu booqanno awowga maya midba midka kale ayuu dhiirigeliyey wayna sii wateen safarkoodii quruxda badnaa halkaas ayayna ku dhaafeen geeli oo ay si nabada ku gaadheen beertii cagaarnay xasano albaabka ayuu ku sugayey wuxuuna u marti qaaday si wacan runtii waxay maalinkaas cuneen tufaax aad u macaan waxayna guryahoodii ku soo laabteen gelinkii dambe iyadoo ay ka muuqato raynrayn iyo farxad dheeri ah
ugana guulaysteen caqabadihii soo wajahay oo dhan aabbe aad ayaad ugu mahadsan tahay sheekadan xikmadda leh
haye saaxiibayaal maanta aad ayaan u faraxsanahay waayo waxaan bartay adkaysiga iyo sida wax loogu celceliyo elmana wuxuu dhegaystay sheeko aad cajiib u ahayd oo ku saabsanayd yidatiilada iyo guusha waad ku mahadsantihiin sida aad u dhegaysateen barnaamijkeenni sisimi sheeko sheeko sidaasiyo kulanti dambe u xiisa leh haa dhammaanteen maanta waxaan baranay in wax walba lagu celceliyo la gaaro dadaalaa waa gaaraa haya asxaabta ma xasuusataa nambarkii tirada maanta oo uu inoo soo jeediyay abi muxuu ahaa haa wuxuu ahaa sagaal aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa saaxiibayaal sida aad noogala qayb qaadateen barnaamijka sisima sheeko sheeko isaanagti dambe u xiisa leh nabaadiin nasiixada maanta waalidiinta qaaliga ah carruurtu waxa ay jecel yihiin in ay bartaan waxyaabo cusub waxayna ku faanaan naftooda marka ay sameeyaan wax aanay horay u samaynin laakiin mararka qaarkood barashada wax cusub sida boodboodka ama odhaahshaha alifbeetada way ku adkaan kartaa carruurta marka ugu horraysa ee ay isku dayaan waanay ka cadhoon karaan ama way ka quusan karaan xasuusi carruurtaada in ay waxyaabo badan adag yihiin marka koowaad ama marka labaad ama xataa marka saddexaad ee ay isku dayaan laakiin taas macnaheedu ma aha in aanay weligood awood u yeelan doonin inaanay samaynin u xaqiiji cunugaaga in uu ku celceliyo oo usamirka ay ku baran doonaan xasuusii dhammaan xirfadihii cajiibka ahaa ee aad soo barateen noloshaada ilaa iminka u sheeg cunugaaga sheeko ku saabsan sidii aad ugu halgantay inaad wax cusub samayso oo aad awood u yeelatay in aad samayso kadib markii aad ku celcelisay in badan iyo shaqo badan oo aad qabatay carruurta qaaliga ah maxaad ka barateen ku adkaysiga howlaha carruurta qaaliga ah maxaad rabtaa inaad noqoto mustaqbalka marka aad weynaato nagala soo xidhiidha nambarka watsappka noogana soo jawaaba su'aalaheenna waxaad nagala soo wadaagi kartaa fikraddaada iyo talooyinkaaga isla lambarkaas ka dhegayso simsami sheeko sheeko dalalka soomaaliya star f m kenya star f m etoobiyana radio fana
taasina dhegaystayaal waxaa ku dhan barnaamijyadii kulanka waalidiinta iyo sisami sheeko sheeko halka barnaamijyadaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v owe